bismillahi ramaan raxiim kulanka baarlamaanka ee beri qorshaysnaa dib ayuu dhacay oo waxaa lagu wargeliyay xildhibaanada in maalinta talaadada ay kulanka isu yimaadeen sababta keentay dib u dhaca kulanka baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar maxay tahay sababta maanta kooda maya eed marka shaqaale weynaha waxaa mataqaanaa laisla gartay inay galaan laba maalmood oo oo fasaxa oo shaqaale weynaha soomaaliyeed marka maadaama labadii maalmood fasaxa iyo beri iyo maalintii labaad ay tahay iyadoo la xurmeynaya mataqaanaa shaqaalaha soomaaliyeed iyadoo dhammaantiin aan wada ognahay in baarlamaanka uu shaqaalo fara badan markaas uu leeyahay sidaa darteed markaa sidaas ayaa loo baajiyey marka kulanka baarlamaanka beri muhiimadda iyo qorshayaasha xubnaha u yaalay muhiimadda waa siaad ku warqabtaan maadaama lasoo hordhigay golaha shacabka lasoo hordhigay hanaanka doorasho oo laba kun iyo lix toban oo ra-isul wasaaraha uu horkeenay oo ka hor aqriyay golaha shacabka in xildhibaanada maadaama oo loo siiyey wakti inay soo akristaan in maalintaas oo oo talaadada hadduu al idmo inay markaas wixii su-aalo markaas ra-isul wasaaraha ay weydiinayaan iyo haddii talo ay ku kordhinayaan taas xildhibaanada ayaa laga sugaya hadduu al waa tahay shirkan waa shir xasaasi ah oo horey xubnaha baarlamaanka ee u dalbadeen maalintii isniinta ah oo beri ku beegan in ra-iisul wasaaraha hor yimaado baarlamaanka si qorshaha xukuumadda ay wax kaga weydiiyaan marka dib u dhacan saameyn ma ku yeelanayaa waxaan wax cusubmaa wax soo jireen waay markaan xoogo dibaan u laabto madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo xilligii mataqaanaa kala guurkii laba kun iyo labaiy tobanka ah ra-isul wasaaraha xukuumaddaas markaa jirtay oo kala guurka sameynaysay oo anigu aan ka mid ahaa runtii waa waxay keeneen nidaamkan oo ah in boqol soddon iyo shan ay mataqaana oday ay soo xusho xildhibaanada markaasi maali waa kuwa hadda joogo xilligooda dhammaan rabo marka hadda xukuumaddana sidoo kale waa dariiqaas oo oo farsamaysan oo waa isla boqol soddon iyo shantii laakiin bal wax lagu sii kordhiyey inkastoo dood ay ka dambayso marka waa wax mataqaanaa oo lagu qasban yahay inay xukuumadda markaas ay garwadeen ay ka noqoto maadaama la rabo isbeddel markaa inuu yimaado marka waa ku gartay oo xubnaha baarlamaanka hadda talaadada ayay ra-iisul wasaaraha su-aalo ka weydiin doonaan qorshaha xukuumadda ee doorashada sanadkan marka su-aalo weydiintaas ma waxaa jiri doona kulamo kale oo xubnaha baarlamaanka isla arrimahani ay ka yeelanayaan si ay xoogaal u noqdaan bahda ku taxan radio risaala maalintaas looma codayn doono oo keliya waxaa ay noqon doontaa xildhibaanada markaas maadaama ay soo akristeen fursadna loo siiyey inay markaas ay su-aalo ay weydiiyaan ra-isul wasaaraha iyo ciddii kale oo xildhibaano oo markaas oo oo talo ku kordhinayso barnaamijka xukuumadda ay keentay marka intaas ay koobnaan doontaa markaas kadib yaa yaa yaa wixii kaloo tallaabo la qaadan doono guddoonka baarlamaanka ayaan daynayna qorshahan waxaa ku jira waxyaabo xubnaha baarlamaanka ay si adag kaga soo horjeedaan horey ugu heshiiyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana ka mid a qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka oo waxyaabaha laysku raacay ay ka mid yihiin in go-aanka ugu dambeeya madaxda dowlad goboleedyada ay ku yeeshaan marka arrimahaas ka waran saameynta ka dhalan karta waxaan jeclaan lahaa inaan waktigeeda la sugno maadaama talaadada isu imaanaya hadduu alla idmo xildhibaanada in markaas ay afkaartooda la arko qaabkay u gudbiyaan ciddii markaas wax diidan meelaha iyo mataqaana ay saluugsan yihiin qodobaday isleeyihiin mataqaana kuma habboona waxyaaba isoo ku dhana waxaa habboonaan lahayd inaan waktiga aan la sugno oo maalin talaada hadduu alla idmo yaan ogaan doonaa mataqaana halbeega xildhibaanada